bismillahi araxmaan araxiim halka aad nala fadhidaan caawa amaad naga dhegaysan doontaan amaad naga dhegaysanaysaaba waa madasha lixdanka oo aalaba lagu gorfeeyo faaqiraada siyaasadda soomaaliya maanta waxaa nala jooga ama martiinoo ah sidii cadada noo ahaydba ergey sare oo kamid a madaxda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya maxamed rashiid maxamed rashiid oo kusoo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad ba madasha lixdanka xuseen waad mahadsan tahay adiga iyo madasha sigistuwa jaaniska aad isiisaan madashana waa madal aan kamid ahay dhegaystayaasha soomaaliyeed ee qaaliga ah iyo idinkuba waad salaaman tihiin salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa maxamed rashiid oo la socda in hawlo aada u tiro badan ama waxyaabo badan oo aad halkan nooga sheegtay hadda ka hor ay maanta dhaboobeen oo ama ay rumoobeen marka ma noo tuura goyn kartaa xaaladda rasmiga ah ee ku sugan tahay maanta deegaanadii ogaadeniya iyo iyo deegaanadii dalkii naga haystay etoobiya
waan isku dayahayaa taariikhdu inta ay ikarsiiso in aan idiin sawiro geeska africa waxa ka jira iyo isbeddelka ka dhacahaya geeska africa qowmiyadda soomaalida ah ayaa kamid a oo weliba asalna u ah geeska africa ogaadeniyana soomaali weeye oo soomaaliday kamid tahay ama shanta soomaaliyeed bay kamid tahay ee uu gumaysigu u qaybiyey innagu ma aynaan qaybsanayn laakiin gumaysi baa ina qaybiyey waana midda ugu populationka badan uguna baaxadda ballaadhan waxaa kale oo geeska africa dega qowmiyadaha ay kamidka yihiin cafarta iyo oromada iyo qowmiyado kale oo yaryar oo markii soomaalida lagu daro laysku yidhaahdo coshites luqadahoodii iyo dhaqankooduna aad uu isu saaweeyo ama uu aad isugu dhow yahay geeska africa waxaa dakhiil ku ahoo iyaguna gadaal ka yimid laakiin kamid a dadka la yidhaahdo abasinianiska ama xabashida lowland muddo dheer soo jiray baa jiray oo markii u dambeysay finaalkii ay mooday inay ku adkaadeen qowmiyadda abasinianiska le oo dhowr qowmiya isku jirta abasinianiska ama xabashidu boqortooyadoodu markii ay ballaadhatay magacii way bedelasheen oo waxay la baxeen ethoobiya soomaalida waa la riixay oo abasinianisku lowlankii qaybtii u dambeysay inay ogaadeniya u gacan gasho ayay noqotay taa horeyna uga soo sheekaynay waxaan rabaa inaan idin sawiro waxaan taariikhda ugu noqday meesha ay hadda joogaan waxaan dib yar idinku celinayaa meesha hadda ay wax joogaan iyo dagaalka waxa asalka u ah oromadu dhowr boqol oo sano ka hor ama laba boqol bayaana badinina ka hor waxay lahayd boqortooyooyin yaryar oo tii ugu dambeysay ama kuwii ugu dambeeyey ay kamid ahayd boqortooyadii hadiyada iyo boqortooyadii jilma aba jafar waa la qabsaday oo waa la ixtilaalay soomaaliduna boqortooyooyinkeedii tii ugu dambeysay ee la ixtilaalay inkastoo ifaat iyo cadal ama awdal hadda loo yaqaano soomaalidu ay awdal u bixiseen lakiin cadal baa la odhan jiray iyo boqortooyadii oo labada boqortooyaba ay kala dambeeyeen iyo tii ballaadhatay ee axmed guray oo marna cadalka kamid ahayd markii dambena ka ballaadhatay oo ka weynaatay intaasba iyagana dib bay usoo gurteen oo boqortooyadii axmed guray saldhigeedii oo harar ahayd abasinia ayaa qabsatay qowmiyadahan markaa aad moodo in laga adkaaday ama dusha laga maray isma ayna dhibin ee halgan dheer ayaa socday oo soo jireen ah halgankiibaa dib laysugula soo noqonayaa tii un baana socota oo may rogotay ah janiska marka qolada hesho markay beerdarayso dee haddana janis kale unbay sugi oromada waxaad moodaa waktigan inay janiskoodii inkasta oo maalmahan dambe ay u egyihiin inay iska beerdareeyeen janiskan janis oromo soo maray buu ahaa oo dadkeeduna uu dihin yahay si fiicanna ay isula cag heleen janiskan soomaalidu waxoogaa way yar seereynayeen oy sababtu tahay jamhuuriyaddii soomaaliya oo iyadu janiskii ugu horreeyey haysatay oo lalahaa iyadaa loo cifan doonaa ayaa iyadu si daakhiliya u burburtay taasoo markaa burburkeedii uu fool xumaaday oo abasiniya ay u gacan galeen markaas soomaalida janiskeedu wuxuu ahaa dagaal rafasho ah oo halgana laakiin waxay ahayd mid ay soomaalida burburtay ay dhabarjebin ku noqotay si dadban halganka noocaasa ayaa hadda midho dhalahayay abasinianisku markay ismahadiyeen iyagiibaa isjebiyey oo iyagiibaa iyagiibaa isafgambiyey iyagiibaa kala kacay waana the same example oo soomaalida ku dhacday markay iyagu ismahadiyeen bay iyagu isburburiyeen soomaalidu abasinianiskuna markay iyagu ismahadiyeen bay iyagu isburburiyeen o iyagu isafgambiyeen jaaniskaa way ka faa'iidaysatay oromadu sidii la moodahayena uga faa'iidaysan weydaana hadda yaa laga baqahayaa etoobiya magacan feega ehe etoobiya ah oo boqol iyo labaatan jirsaday waxaad moodaa in uu isa sii bedelahayo oo magacaa iyo taariikhdaasiba ay galaabsi tahay taliskii e b r d f oo tigreegu uu xudun u ahaa isbedel baa ku imanaya isbedelku nooc uu noqonayo weli waa gacan uur ku jirta markaan saa idin leeyahay qowmiyadihii markii hore isbedelkan isu soo bahaysan hayey markii inay qoladii liicaysa la arkay waxaad moodaa iyagii markaa inay hankoodii dhabta ahaa ay la soo baxeen oo iyagii ayna ku midaysnayn laakiin waa geedka go-an inuu tigreegu tegahayo taliskiisu laakiin wax bedelhaya ayaan aad loo xaqiijin karin janiskaas waa janis soomaalida u soo maray oo soomaalidu hadda inay waxoogaa ilan binu aadan bay ahaayeen oo dowladnimadoodii iyo jabkooda way garanayeen janis baa la siin la'aa oo abasiiniya ku dhex jirtay oo inay soomaalidu soo kacda diidanayd marka maalmaha inta dambe dowladdan cusub ee soomaaliya hadday ka gaadhsiiso waxaad moodaa soomaalidu inay janis fiican haysato oo wixii ku dhex ordahayey iyo ciidamadii iyo kharashkii iyo nabad sugidii inay janiskaa inay ayna hadda etoobiya tahli karin baad moodaa wixii aad si gaara ii weydiinaysaan waa sideeda laakiin etoobiya sidii ay ahayd ma aha waddanku waa hirig dhaqaalihiisu waa hirig shaqooyinku ma socdaan waxbarashadu ma socdaan waddooyinku way kala xidhxidhan yihiin qowmiyad qowmiyad baa loo kala baxay ishaa layska wada dhowrahayaa ciidamadu aad uma hawlgeli karaan oo hadday ciidamadu xeryahooda ka soo baxaan qowmiyadahooday kala raacayaan oo iyaga dhexdooda inay isku dhuftaan baa laga yaaban yahay laakiin weli ciidamadoodu inta badani way ishaystaan inkasta oo qaar badan oo kala shakisani ay jiraan intaa keliya ayaana wax ishaysta jira baarlamaanka iyo xisaabtii awal hore e b r d f ku midaysnayd oo afar ahayd afartiiba way kala taagan yihiin shirar joogta ah baa ka socda gobollada iyo adhisababa shirarkaasi waa wada mandhalays oy sababtu tahay qowmiyadda lixda six percentiga ee hadda waddanka gacanta ku haysay xal kasta oo isku dayday way kari la'dahay amxaaro cudurkeedii hore ayaa aad looga cabsi qabaa oo aad looma jecla cid isu soo dhiibaysaana ma jirto oromana waa boqolkiiba konton in ka badan babrationka etoobiya hadday xukunka gacanta ku dhigto xukunkaasi waa abadaa buu noqonayaa sidaa daraaddeed abasinianiska si kastaba iyagu marka hore isu khilaafsanaayeen waxaad moodaa xagga hoose inay ka midaysan yihiin inay oroma meesha imanin soomaalidu awal hore ay u cifan hayeenna iyaga ayaa inta naifnimo loogu diray soomaalidii bay soomaalidii genocide ku sameeyeen shaki iyo madmadow inuu soo yar kala dhexgalayna waad moodaa oromada iyo soomaalida oo taa iyagu ay beereen dadka ay laayeen iyo iyaga oo aad ugu hadlay inay soomaalida kusoo duulayaan marka war kuwana war kuwanay armayga inooga daraan shaki ah wuu iska jiraa waana taataan idin leeyahay waa laga yaabaa sidii deg deg ahayd ee markii hore xawligu ugu socday inuusan ugu soconin ama isbedelkii sidii ad hore la maraynhayay siyaalaan ahayn inuu dhaco waa suurtagal laakiin etoobiya life saborti baa ku rakiban reer galbeedku wax walbay ku hadlahayaan wax kastoo dhaqaalahay bixinhayaan xafiisyaday ugu gelahayaan waa intaa waa lala socdaa waa la waaninayaa laakiin wax soo noqosho ah hadda loogama filhayo oo dhow waase laga yaabaa containment wax ahoo macnaha bal sidaa maalmaha lagu sii hayo ah in waxyaalo la yar dhoodhoobo oo wax sanad iyo waxun lagaga gudbo in la sameeyo waa suurtagal
waa hagaag aad iyo aad ba umahadsan tahay aad baan u fahanay qadiyadda abasinia ama dadka loo yaqaano highlanderska ama dadka buuraha degan ee ah amxaarada iyo tigrega oo markii hore colaa haddana doonaya inay midoobaan si aan oromada uu xuk ugu gacan gelo adaba su-aasheedu waxay tahay oromada laftigeeda maadaama ay diidan yihiin iyaga laftigooda hadda inay diidan yihiin wax hal ah in ab inay mar dambe ay hoos tagaan dadka highlanderska ama loo yaqaano ambasinianka haddii ay xukunka dalka qabsadaan maxaa u diidaya in ay kusoo fidaan dhulka soomaalida ah siiba ogaadeen iyo iyo soomaaliya program ma filahaya taas oy sababtu tahay awal horeba dee etoobiya oromada iyo amxaare iyo tire oo laysku darayba etoobiyaannimada way ku midaysnaayeen horta ogow waa wax etoobiyaannimada inay yihiinba aan aaminsanayn waa un soomaalida dadka intiisa kale ama ha lagu khasbo ama haba qaataan oo kininigaa ha liqaane etoobiyaannimada way aaminsan iyagoo oo midaysan oon iskuba kacsanayn ayay awal horeba waddankeenna haysteen oo ay xoog ku haysteen laakiin haddana ciidan unbaa ka joogaya inay degaan ma ayna suurtogelaynin shicibkooduna iskuma iskuma aaminaynin soomaalidu waa birlab haddaan been laga sheegaynin caqligaa laga gumaysan karaa laakin physicali soomaalida looma gumaysan kara sideedaba sida hadda kuwan xorta ahaaba caqliga looga gumaysan hayo in uun lagu yar dawladeeyo oo ciidan iyo wuxun xooga lagu dul dhiga mooyaane inuu shicib intuu ku dhex dego uu shicib dhulkaaga qaato caadi ma aha bal iyaga oo la gumaysto soomaalidu ayay sii fidahayeen oo dhul horna ay explore garinhayeen oy tegahayeen marka aad looma filahayo marka dhaqanka ummadaha la fiiriyo soomaalida dhulkeeda in awood lagaga qaato aad looma filahayo waa laga yaabaa dawlad ka xoog badani sida haddaba ay u haysato inay u qabsato maxaad is leedahay tigreega hadda dalka wax si batim u hayaa soomaalida wararka soo baxaya waxay sheegayaan inay doonayaan inay ka go-aan etoobiya gobolkooda eritrea raacsadaan soomaalidana ay gooni u gooyaan arrimaha maxaa ka jira iyaga tigreygu markii hore awood bay lahaayeen awooddii ay lahaayeen inay waddanka iyagu isku hayaan oy sidiisa u u maamulaan oo iyagu ay danahooda uga qabsadaan dee geedka go-an bay ahayd ciddii arrintaa ka hortimaadana way la dirirayeen waana tay annaga laftanada nagula dirirayeen laakiin hadda run dantii baa u run sheegaysa waxyaala badan oo isbedelahaya ayaa jira o nlf iyo tigreygu way wada hadleen laba saddex jeer way wada hadleen waxyaalo badan oo hadda aragti in laga aragtimideesa in laga yeesho ay suurtagal tahay waa jiraan tigreegu way ku qanacsan yihiin hadda isbedelkan dhacahaya oo aad isuma wasi waalayaan hadda way ogol yihiin ra-iisul wasaare aan maqaar saar ahayn ee qowmiyadahan waaweyn ka dhashay oo weliba oramaa inuu meesha yimaado inayna aada u diidanayn baad moodaa oo hadda rag baa la calaamadaynhaya oo hebel baa imanayaa laleeyahay oo laisla sheeg sheegahayaa marka tigreegu opshino fara badan bay diyaarsanayaan in ay dawlad yar wadaaga oo iyagu aynan madax ka ahayn laakiin nuxurka hoose ay hoosta kaga jiraan oo positionka hoose oo dhan ay gacanta ay ku hayaan bal inay muddo sii shaqayn karto laysku dayo oromada oo hadda qolada ugu xooga badan ugu midnimada badan ana la dejiyo way wadaan kaarkaa way wadaan kaarkaas haddii u hirgalo kaasay ku shaqaynayaan waxaa kale oo kaarka ay ku garab wadaan maadaama oromadu ay population fara badan tahay tigreeguna ay number yar yihiin qowmiyado dhul badan haysta laakiin numberkooda uusan badnayn sida cafarta gambeelada soomaalida qowmiyadaha noocaas oo kaleeta inay u tanaasulaan oo khalabaadkii iyo godobihii hore ay ka galeen ay hadda dib uga laabtaan oo markaa ay allied ka dhigtaan hadduu kaarkaasi shaqeeyo oo markaa la helo baarlamaano iyo dad isku jafjafahoo markay isbahaystaan u dhigmi karaya oromada iyo wax lamida tigreegu calaa ayi xaal way ku qanacsan yihiin hadda inaan cidna loo yeedhinaynin oo oromo looma yeedhin doono amxaarana looma yeedhin doono soomaali oo intaasoo dhan dabka qoladii ku shiday ahna gudaha haddii aan si fiican uga hawlgallo iyaga laftooda loo yeedhin maayo haddii aan la yidhaah waa hagaag haddaan usoo noqono dhinaca ogaadeeniya dowladda etoobiya maanta waxay sii daysay maxaabiis aad u tiro badan maxaabiistaasi ma ku jiraan qaar ka mida jabhadda oo hubaysnaa ha way ku jiraan saraakiisha o n l f intooda badan intooda badan yaanan dhihina wixii jigjigiya agaarkeeda ku xidhnaa oo in la sii daayey baan filahayaa haddaan la sii dayninna tan iyo berri waa lasii daynaya horta kolley maanta waa casuumad baa loo sameeyey jeelkana waa laga soo saaray waana lala hadlay oo odayadoodii iyo madax madax dhaqameedyadii way la kulmeen mas-uuliyiin sarsare oo o n l f baa ayaa ku jiray oo qaarkood maxamed ani baa kamid ahaa oo dhuusan mareeb meel agteeda laga dhiibay isagoo weliba dhaawac ahaa sarkaal saro o n lf buu ahaa waxaa kamid ahaa dabuka kamid ahaa oo laga qabtay iyadana guriceel ciidamo soomaaliya inta loo adeegsaday ay qabteen oo laba sano ka hor mid walba arrintaas iyay dhacday mas-uuliyiin sarsare oo n lf oo qaar hargeysa laga dhiibay iyo qaar garowe laga dhiibay ba way jireen oo la sii daayey dad dhowr boqol ahoo mas-uuliyiin iyo isugu jirta ciidan oo n l f qaarba si lagu qabtayba ayaa la sii daayey oo maanta hool loogu khudbaynhayay oo lagu casuumay nooligoodii iyo nin walba heerkoodii meeshoodii meeshii ehelkii ugu dhowaa inuu aadana lala diyaarinayey marka way jiraan waxaa jira mas-uuliyiin sarsare oo xagga adhis ababa iyo dhinacaas ku xidhnaa oo lagaba yaabo inaad ka garan doontaan cabdikariim sheekh muuse oo soomaalida midiyaheedu ay qalbi dhagax aada ugu fiday mas-uuliyiinta noocaasa laftoodu in jijiga la keeno ayaanu rajaynaynaa kabacdina la sii daayo marka isbedelka socdoon bay ka mid tahay taas iyada waa matter of time laakiin inayna inayna jeesha kusii jirin bay u badan tahay waa hagaag haddaba maxaad is leedahay inay wax iska bedeli doonaan bolosigii ay ku dhaqmi jireen ururka onalad jabhadda wadaniga xoreega soomaali galbeed ee ogaadheynaya tusaale ahaan oo kale isbedelkan aan kuweydiinaya wuxuu ku salaysan yahay naftihure maxamuud aani oo maanta la soo daayey xabsiga laga soo daayey maxaad is leedahay wuu ka samayn doonaa taar dhuleedkii soo dhiibay
horta waxa laga dagaalamahayo iyo waxa laga dabaaqtamahayo waynu ku kala duwannahay dadka soomaalida iyo korkan baynu soomaali ka wadannahay taar dhuleed wuxuu u dagaalamahayey ama maxamed ani uu u dhiibay isagay u taallaa isaga isaga laakiin maxamed ani nin soomaaliya lama uusan diriraynin haddana waxaan u malaynayaa nin soomaali aha kusoo dhiibay bal isagii dib ugu noqo inuusan is odhanaynin waxa maxamed ani uu u dagaalamahayey waxay uun ahayd qadiyad qadiyadiina wuu aaminsan yahay maanta marka la soo daayeyna isagoo o n l f baa la soo daynhayaaye isagoo oole o n l f waan ka tanaasulay ama waan khaldanaa lama soo daynayo taa horta wayna horta ogaataa marka jawiga dhan baa isbedelay o n l f meeshii ay taagnayd waxba iskama ayna bedelin hadday wax iska bedelaan wax farsamo ah buu noqonayaa laakiin wax mabda oo o n l f ay iska bedeshay haba yaraatee ma jirto waxa weeyaan laakiin waxaa isbedelahaya maamulkii maamulka cusubna wejigii aan maamulkii hore kula dhaqmaynay inaanan kula dhaqmin baa suurtagal ah marka uma malaynayo taar dhuleed iyo kii lamida toona iyo hayrihii cabdikariin dhiibay midna inaanu hadda cuqdo u qabno u malayn mahayo ama hadda iyaga dagaal ugu maqannahay
waa hagaag haddaba haddaynu dib ugu noqono qoomiyadda ormada cabsi aad u badan ayaa laga qabaa qoomiyadda oromada oo hadday ila wareegaan xukunka sidaan horeba ku weydiiyey dalka etoobiya waxa ugu horeeya ay qabanayaan in ay tahay ethnic cleansing in ay dadka soomaalida dhulkooda la degan maxaad is leedahay waa lagaga hortegi karaa arrinta iyada aan xuseenoo horta oromadu awood badanna ha lahaato aad bay weliba u midaysan tahay si ayna weligeed u midoobin bay u midaysan tahay siyaasaddana weliba say hadda u ciyaarahayaan waa si aada cajiib u ah waa si ayna derajo rabin waa si ayna dhaqaale rabin waa si ay ka dabaaqtamahayaan three hundred years ciyaar soo socotay in ay dabaaqdeeda rogaan ay doonahayaan sidaa daraaddeed oromadu hadda waa dhoweyto iyagaa khaldamay marka khaladkii ay khaldameen inay haddana khalad kale ku saxaan waa dhibaato iyaga uun kusoo noqonaysa u malayn maayo marka inay soomaali u ciil qabaan u malayn maayo in ay soomaali inay ku mashquulaan ay dani ugu jirto waddankan iyagu ay degan yihiin ee iyagu ay leeyihiin waddan ahaan bay u leeyihiinee cidda dhisatay ee ku dowladda ah ee aadisababi iyo magaalooyinka waaweyn ee ay ka midka tahay iska leh waa abasiiniyaanis xugunka in laba boqol oo sano soo haystay dadka noocaasa intay xugun u qabtaan oo ay jilciyaan oy shicib ka dhigaan iyaga ka amar qaadanhaya waxay qaadanaysaa time wax sahlanna ma aha haddayba dhacdaba marka xilliga intaa la eg ama arrinta intaa la eg inay ku mashquula abasinianiskuna ma yara dee nimanka tifega unbaa yara amxaaradu ma yara amxaaradu wax yar bay ka yartahay ormada waana nimanka waddanka iska lahaa ee waddanka dhistay nimanka amaaraaga la yidhaahdo waddankooduna waa waddan barwaaqa ah oo aan ka barwaaqa yarayn soomaalida waxaan jeedaa oromada sidaa daraaddeed xukunka adisababa in ay qabtaan dhaqanka ay bedelaan luqadooda ay keenaan wax walba oo iyagu ay leeyihiin ay keenaan iyagu ay hoggaanka u qabtaan waxa etoobiya loo yaqaano iyo in ay soomaali ku mashquulaan oo la gurileeyaan soomaali waxa weeyaan waa arrin waa laba waa laba ciyaarood oo isku mar ayna geli karin marka way un kala dooranayaan waxaana iyaga muhiim u ah soomaali ma ayna gumaysanaynin kuwa gumaysanhaya inay iska dulqaadaan guntiga gabagabadii maxaad is leedahay maanta qorshahan tigreegu inuu baxayo waan ognahay oromadana in iyaga laftigooda inay maaragtay ay banaanka soo dhigteen ninka madaxda o ah kililkooda madaxda o ah inuu ra-iisal wasaare dalka ka noqdo ayay soo dhigteen arrintaana tigreegu waa aad uga biididan yahay xabashadii ama amxaaradii way ku barifaktay marka maxaad is leedahay adoo noo soo koobaya guud ahaan ciyaarta hadda ka socota waddanka etoobiya uu ku dhammaanaysaa horta ninkii madaxda u ahaa kililkooda lama magarsa wuu diiday inuu ra-iisal wasaare ka noqdo etoobiya waayo waxaan waataan kuu sheegahayay derajo lama raadinaye ciyaar baa la rogahayaa isagaana shicibku aada u jecel yahay isagu inuu ku hadro madaxweynenimada gobolka oromada ayay ayay isla go-aansadeen ninka hadda ay saaka soo saareen oo ay ururka o b d o guddoomiyaha uga dhigeen mar hadduu o b d o guddoomiye u noqdayna oromo ninka koowaad ee laga qaadanayo haddiiba oromo laga dhigahay ra-iisul wasaaraha wuxuu noqday doctor abiyu axmed oo nin aabiyi uu muslin ahaaya hooyadiina ay ahayd naag oromo ahoo aanu mayn inay kirishtaan ahayd ninkaas waa nin aqoon-yahana waana nin siyaasadda in badan kusoo jiray xagga information technologygu iyo iyo syniska ayuu ayuu wasaaraddaas muddo kasoo shaqaynayey haddana lama makarsaaga guddoomiyaha oromada kilka madaxweyne oromada ayuu ku-xigeen u ahaa kii hooseeyey bay soo qaadeen oy ka dhigeen guddoomiyihii o b d o oo hadda loo wadaa ra-iisul wasaarnimada oromadu ay u caleema saaraysaa taa aan kasoo gudbo amxaaradu weli ma aynan caddaysanin inay oromada ka kasoo horjeedaan mana aynan caddaysanin inay tigreya u hiilinayaan waayo amxaarada weli han a waxaa ku jira oromo wax kasta ay hesho waad ka qaadan kartaan eborta tigre wahaydin dhaafaan iyaguna hadda mudaharaadyo horle bay bilaabeen shalay iyo maanta oo gobolladooda si fiican baa arrintu ay cirka u martay bandowgii lixda bilood ahaa ee jamcihii inaga tegey bilaabmay waa socon la'yahay wuu kasii darahayaa reer galbeedka iyo maraykanka iyona waxaa leeyihi bandowgaasi waa sharci dara lama qaban karayo ciidamada laftooduna bandow maba qaban karaan oo hadday soo baxaan inay kala yaacaan ama iyagu ay dhexdooda isku dhuftaan baa laga yaaban yahay waxaa la la saadaalinayaa in nin oromo a laga dhiga ra-iisul wasaare qowmiyadaha kalena loo tanaasulo dadka xidhxidhan oo dhanna la sii daayo waxaan kaa ilaaway o n l f iyo soomaali keliya lama sii daynhaya xabsiyada etoobiya o dhan baa la faaruqinhayaa oo bal in wax lagu dejiyo la daydayahayaa marka tifeeguna waxay muujinhayaan inay dib u yar istaageen oo gacantii dheereyd iyo ay ku lahaayeen wasaaradaha iyo dowladda dhexdeeda inay dib u yar ha istaagaan oo weliba qowmiyadan la keli laayahay oromada ah ra-iisul wasaare laga dhigo taa hadda waxba inayna ka qabin xataa hadduu yahay ninkuna iyaga necab yihiin taa iyada hadda way way isla yaraha garteen weli challengigii iyo ishayntii waa sideeda waxoogaa soomaalidu hadda intii ka horreysay gudaha iyo dibaddu islama ayna soconin oo n lf dagaalkan si adag bay ugu jirtay laakiin guduhu waxaad moodeysay inay uun tigreega inay ka amar qaataan mooyaane aynan aada isu abaabulin maalmahan abaabul fiican baa kor iyo hoosba ka socda guda iyo dibadba soomaalidu inay soomaali tahay oo ay isku xidhanto oo taa beejkii hore la laabo beej cusubna la abaabulo oo la sameeya ayaa hadda socota xawli fiican bay ku socotaa inagu dee adisaba tartankeeda kumaba jiro laakiin waxeenna inaan laynoogu yeedhinin oo waxeenna aynu haysanno waa lagama maarmaan wixii intaa kasii dambeeyana wixii ama aayaka talin ah ama ummaddan mustaqbalkeeda ah iyadana waa wax loo wada joogo halkaa ayuu hadda xaalku marahayaa soomaalida waxaa la gudboon laba arrimood soomaalida ogaadeynaya in la taageero lagu taageero midnimo qabyaaladan iyo four pointy fivekan soomaalidii kala rogtay inaan anaga nalala soo gelin waxa aanu ishayno waa dadaan soomaali ahayn waxa aanu la tartamayno waa dadaan soomaali ahayn soomaali baanu nahay in soomaalinimadanadana lagu taageero oo qaska a qaska noocaasa aan soomaalida aan la kala qayb qaybinin way fiican tahay oo aynan cadowgeeda loo jabinin oo aan loo kala tartamin kuwa layshayo ee la tartamahayo soomaalida caadiga ahee kalena waxaan odhan lahaa kuwii madaxa idinka garaacahayey ee isku kiindirahayey ee baarlamaanka ninka laga dhigahaya xataa idin yeedhinaya wax kale iska daayey way fashiilan yihiin iyagiibaa isku mashquulsan inta ay idinka mashquulsan yihiin bal xadhkaha xidhxidha oo isdidiyaariya oo idinkoo dowlada hadhow ha laydin yimaadaan odhan lahaa waxaan filahayaa jaanis fiican oo geeska africa ka jira weeye oo weliba soomaalidu ay haysato hadday taa garanayso haddii hadday garan weydana qolada adisababa qabsata ilan dowladda etoobiya oo etoobiyadiyo sida carabaha iyo soomaalidii loo burburi maayo dad baa dana kale reer galbeedku qowmiyad ma hor istaagi karo qowmiyadna ma caydhinayo laakiin at least inay wax isu geegeeyaan oo ay isu jidjidaan bay isku dayhayaan oo haddii xataa xal dhab a la waayo bal wax sanad iyo laba iyo lagu moodo la sameeyo taa weeye ta hadda meesha socday hadda hadda la diyaarinayo soomaalidu marka inta waxaa la abaabulhayo lasan samaynayo inay xadkahooda xidhxidhaan oo isdiyaariyaan baan kula talin lahaa halkaasayna arrintu hadda maraysaa waa hagaaj kaasi wuxuu ahaa maxamed rashiid sheekh cabdillaahi oo aanu had iyo jeer ka wareysano madasha lixdanka maxamed rashiid oo ah mas-uul sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa xordhimo raadiska dhulka soomaaliyeed ee ogaadeenaya maxamed rashiid aad iyo aad ayaa umahadsan tahay